Faahfaahin ku horeyn ee dowladda Soomaaliya ayaa ka jawaabtay daraasad ay dhowaan soo saartay jaamacad ku taalla Waqooyiga Ireland oo ay ku sheegtay in sun laga helay qaar ka mid ah dalagyada ka soo go'a beeraha Soomaaliya. War-saxaafadeed ay soo saartay Wasaaradda Beeraha ee Soomaaliya ayaa ku tilmaantay dalagyada Soomaaliya kuwo caafimaad qaba oo aan soo saaristooda loo adeegsan kiimiko sun ah. Wasiirka Wasaaradda Beeraha ee Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid ayaa maanta qabtay shir jaraa'id oo arrintaasi kaga jawaabayay. Maxamed Colaad Xasan oo khadka telefoonka Muqdisho kula xiriiray wasiirka ayaa ugu horreyn weydiiyey aragtidiisa ku aaddan saameynta ay yeelatay daraasaddan.
Saameyntu runtii qaabka loo tijaabiyey qaab waxay lahayd adegax muujinaya cabsi badan khatar aad iyo aad u weyn dadka loo sheegay iyadoo lagu sameeyey daraasadaas laba kun shan iyo tobankii baaritaanka ay jaamacaddaas samaysay marka dadku waad ka garanaysaa marka cudurrada halista la sheego oo lagu xiriiriyo waxay soo baxayey dadku waa ka welwelayaan welwalbay ku soo abuurtay waxay kaloo welwal ku abuurtay dadka beeraleyda ah oo waxay soo beerayeen soo saarayeen marka la yidhahdo cudur buu qabaa haddii qofkii markaas noloshiisii isagana waa walaac bay ku abuurtay marka khalkhal runtii badan bay daraasado aad baa la isugu diray waxay abuurtay in kalsoonidii lagu qabay cunnada wadaniga ah waddankeena kasoo go-da su-aal su-aal laga keenay waxay dhiirigelinaysay in horumarka socdo oo dowladda soomaaliya iyo wasaaradda beeraha aad uga shaqeynay in w s d raashinka dalka kasoo baxa ay gadato oo si xoog loo socdo oo hadda ilaa iyo raashin labaatan kun oo mitritan hadda ku dhow ay iibsatay kii ugu dambeeyeyna asbuucan hadda aan ka iibsan doonaan beeraleyda marka daraasadani runtii waxaasoo dhan ayay ayay khalkhal ku gelinaysay oo oo waxaan jirin ka dhigaysay waana ka xumaa runtii in dad soomaaliyeed oo aqoon-yahana ama meelahaas jooga ay ay dhiirigeliyaan waxyaabaha dhaawaca iyo waxsoosaarka dalka xoolaheni ayaa la socotaan in iyadoo cudurada caafimaadka adduunka xooluhu ay kulligood qireen inaan ka tagan yihiin cudurka risfisaaliga haddana in ilaa hadda ay u xamilan yihiin xabkaheni ayaa waxaa la wadaa in la yidhaahdo waa lagu daro waxyaabaha ka geedaha dabar go-ayo beeca ganacsiga laga mamnuuco haddana geleydii iyo sadadii ayaa la yidhi iyadoo iyadoo runtii cilmiyan hadda aqoonyaankii taas halkan ka hadlayay oo beeraha ay ay ay caddeeyeen in daraasadu iyo cilmibaarintaasi sifa hadda loo maray oo ay sifax ahayn wasiir dabcan daraasaddan dadka sameeyey xog bay soo ururiyeen siday u mareen iyo halkay u mareen kulli way sheegeen daraasadday ku xusan tahay idinkuna shirkiilan jaraa'id iyo war-saxaafadeedka maanta aad soo saarteen waxaad ku sheegteen in qaladaad ku jiro haddaad qaladaadka iyo caddeemaha idinku xaggiina aad haysaan inay qalad yihiin haddaad nala wadaagto way ficnaan lahayd doorka war-saxaafadeedku wuxuu ahaa kadib markii khubaradu wasaaraddu iyo khubaro kala madax banaanba ay daraasad ku sameeyeen nuxurka warbixinta ay soo saartay jaamacaddu waxaa kasoo baxay qaladaad fara badan daraasadaas inay ku dhex jireen kow daraasadaas waxaa lagu saleeyey muunado galey iyo masago iyo qamanji galeyda waxay sheegeen inay dalka ka qaateen galeyda iyo jaalaha ah galeyda jaalaha dalkeena kaa baxda galeyda dalka ka baxda galeyda cadka galeyda cad weeye waxay kaloo sheegeen inay boqolkiiba konton sanadka ay qaateen inuu qamandiga soomaaliya ka baxa inuu ahaa qamandiga soomaaliya ka baxa weliba meesha ay ka qaateen waa xamar qamandi ka baxa soomaaliya hadda kasoo baxo suuqa yaara ma jiro waa jirtaa meelo lagu tijaabiyey oo gobolada waqooyi meelo kamid a hadda oo lagu beeray laakiin xilligaa ay sheegayaan laba kun shan iyo tobankii qamandi soomaaliya ka baxa oo suuqa yaalay ma jirin iyaduna waa qalad labaad oo daraasadu ay ku salaysay qaladka saddexaadda waxa weeye inay yidhaahdeen waxaan ka qaadnay xamar meelo kamid a keeg lagu kaydiyo ama meelo lagu gado iyagoo sheeganaya inay soomaaliya oo dhanna haddana ay ka hadlayaan marka waxyaabahaasoo dhan khalad waxaa kaloo khalad daraasada kasoo baxay inay ka hor imaanayso baaritaanka joogtada ah ay samaysay hadda w c iyo kan wasaaraddu ay samaysay labadaba galeyda soomaaliya waxay ku guuleysatay heerka jareerka koowaad ee bariga africa galeyda koowaad ka sarreeya buuxisay sababta ay w c nooga gadatayna waa sababtaas kadib markii ay xaqiijisay inay shuruudihii ay ka maran tahay cuduradaas iyo suntaas iyagaa qaada sanbad waxay geeyaan laboratoriyo international dibadda ku yaala oo lagu soo dhaawacaan hadda haynaa ilaa laba kun iyo shan iyo tobankii baaritaankii lagu sameeyey hal marna cudurkaa lagama helin dadku beeraleyduna waa tababaran yihiin way yaqaanaan sida loo kaydiyo cid maanta sagaashan ku keensata dhulka hoostiisa ma jirto sagaasan sagaashanaadkiba sagaashan iyo saddex iyadoo dheheen beeraleyda ugu dambeysay xilligii daalad ku dhaceen oo dadkii wixii dhulka ay ku caasteen roobka kala tegey ayaa la joojiyey qaabab kale oo lagu kaydiyo oo dadka ay ku ku ku ku ku kaydsadaan dalagyada ayaa hadda loo sameeyey cid hadda maanta dhulka ku xabaalata dalag ma jirto marka qalabkaas oo ah inay isaguna baaritaanada kala afeen oo daraasadoodu tahay sabakay qaadeen oo qalaba iyo xilliga ay qaadeen oo xilli aada u horeeyey ahaa cilada kaloo kasoo baxday waxaa weeye qaabka loo ururiyay yaa qaaday xagee laga qaaday see loo diray waxauma haddii inta galeyda ama intigada la qaado meel dhulka wadan kale la geeyo cimiladiisa qabow tahay oo meel iska dhige inay bedelayso aan wax ku dhalan karaan annagana u dhacaysan mararka qaarkood marka in qaabka loo qaaday daraasada cidda kala shaqaysay iyay kala kala la kaashadeen oo dalka joogay jaamacado miyaa jiray macid kale la kaashadeen sibaa loo qaaday taasna mugdi weyn baa ku jira marka wasiir waxaad leedahay dalagyada kasoo baxa soomaaliya boqol kiiba boqol wax suna ama khatara oo halis bani aadam kule ma laha cuntada wadankeena kasoo baxday waa cunto dabiiciya organic ah oo aan wax lagu samayn falgal kiimka lagu samayn cunto waxaa weeye naturaala oo dabiiciya oo caafimaad qabta cudurkaan cudur caalami ah wuu jiraa dalal badan buu ka jiraa cudur suntaan ay ka diraasadu ka hadlayso oo alfaton alfatonsinka wuu jiraa bariga afriku ka jiraa wadamo badan buu ka jiraa inaga nafteedana way dhici kartaa haddii dalagii si khaldan loo keydiyo waa ku dhici karaa malihin annaga hadda ka boqol kiiba boqol ma dhicin suxuuriya ma dhici karo malihin wuu dhici karaa laakiin dalagyada dalkeena ka baxa say badan yihiin majoritigoodii kaysas waa ka dhici karaan waa dalag caafimaad qaba oo dabiiciya oo si fiican loo keydiyey daraasadaas kabuunbuuninta ahayd ama khatarta aan jirin sheegisayna wax saameyna iyo waxaan keenaynaa in shacabka soomaaliyeed iyo beeraley nimanka dheer u shaqaqsiin ay ku kalsoonaadaan waxay soo saaraan wasaaradana dadaalka in la hubiyo cudurkaas iyo sidii looga hortegi lahaa labadaba waa ka shaqeynayna haddii lahayd
kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha ee soomaaliya siciid xuseen ciid oo u warramayey waryahayaga maxamed colaad xasan